subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eeda oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa subax khamiis ah saddex iyo tobanka bisha abril sannadka labada kun toddoba-iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed
ugu badan oo loo jiifo waxaa nafaqadaro iyo shuban labada cudur oo ugu badan oo ay markay abaar imaada la arko labadooda ayaana ugu badan inta jirta waxaa laga yaabaa cudurrada kal dhan marka laysku daro iyo labadoodaas inay labadooda badan yihiin taasi waxay ahayd luul maxamuud maxamed oo ah madaxa caafimaadka isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho oo iyadu ka warramaysa bukaanada nafaqadarrada haysato isbitaalkaasi soo gaaraya carruurta waxaad kalood dhegaysan doontaan xaaladaha barakacayaasha ku jira xeryaha magaalada muqdisho sidoo kale waxa aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa madaxweynaha maraykanka oo qafifiye hadalkiisii ka dhanka ahaa neeto isagoo ku baaqay in lacagaha qaaraanka ah la wada bixiyo qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay ahayd wuxuu sheegay in neto aysan sii ahaanin sidii ay ahayd saddex bilood kadib ayaa markii uu sheegay in neto ay tahay isbahaysi muhiima oo wadamada ku bahoobay ka difaacista argagixisada waxa uu sheegay haatan inay neto tahay ahmiyad mid leh xogayaha guud iyo aniga waxa aan yeelanay kulan muhiima oo naga wada hadalnay neto iyo inaan sii wadi doono dagaalka ka dhanka argagixisada ayaa shir jaraa-id uu ku sheegay madaxweyne donald trump waxaana donald trump uu mar kale ku celiyey in xubin walba oo ka tirsan isbahaysiga ay waajib tahay inay bixiyaan qaaraanka sannadlaha ah si ay u sii jirto isbahaysigaasi neto
maraykanka iyo ruushka ayaa arbacadii isku waafaqay in baaritaan caalami ah lagu sameeyo weerarkii loo adeegsaday hubka kiimikada ee toddobaadkii hore dad rayid ah loogu geystay dalka suuriya baaqan ayaa dhigaya in qaramada midoobey iyo khubarada dhinaca hubka ay baaraan weerarka loo adeegsaday sunta loo yaqaano seringas taasoo lagu weeraray deegaanka khan shayquun ee gobolka idlib ee dalka suuriya arrintan ayaa ka dambeysay ka gadaal kulan ay magaalada moscow shalay ku yeesheen xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson iyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrof weerarkii kiimikada ahaa ee ka dhacay suuriya asbuucii hore ayaa sababay in maraykanka uu duqeeyo saldhig ay ciidamada dowladda suuriya ku leeyihiin bariga dalkaasi ruushka oo taageera dowladda bishaar al asad ayaa weerarkaasi ku tilmaamay gardarro cad
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaad la socotaan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa dabciyey hadalladiisii ad adkaa ee uu ku weerari jiro isbahaysiga neto intii lagu guda jiro ololihiisa doorashada iyo kadib markii loo doorta xafiiska intaba trump ayaase mar kale wuxuu ku celiyey in xubin walba oo ka tirsan isbahaysiga ay waajib tahay inay bixiyaan qaaraanka sanadlaha ee neto si ay usii jirto warbixin amuurtaasi ku saabsan iyo weliba ruushka iyo maraykanka oo ku baaqay in baaritaan caalamiya lagu sameeyo weerarkii kiimikada sunta ahaa ee suuriya dad rayida lagu weeraray waxaa inoo soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari shir jaraa-id oo ay arbacadii ku wada qabteen aqalka cad isaga iyo xogayaha guud ee gaashaanbuurta neto jenis stoltenberg ayuu madaxweyne trump kaga dhawaaqay in neto aysan hadda kadib ahayn aalad qadiimi ah hadalkan ayaa cagsi ku ah war uu saddex bilood ka hor ku sheegay madaxweyne trump in isbahaysiga neto uu yahay mid wakhtigiisii dhammaaday sababtoo ah buu yidhi waxay ku guul darraysteen inay iska difaacaan weerarada argagixisada xogayaha guud iyo aniga waxaannu wadahadallo miro dhal ah ka yeelannay waxa neeto ay ka qaban karto dagaalka ka dhanka ah argagixisada arrintaasi hadda ka hor ayaan ka ashtakooday waana ay beddeleen oo hadda waxa ay la dagaalamaan argagixisada waxaan dhahay waa wax qadiimi ah oo aanan waxtar lahayn laakiin hadda kadib ma ahan trump ayaase ku celiyey cabasho uu ka muujiyey xubnaha gaashaanbuurta neto xilligii ay hogaamiyaha jarmalka booqashada ku imaaday dalkan maraykanka taasoo ahayd in xubnaha neto aysan sidii la rabay u bixin lacagaha qaaraanka ah ee loogu talagalay difaaca ururkan waa inaan xitaa hubinnaa in xubnaha neto ay qaabilaan waajibaadkooda dhaqaale islamarkaana ay bixiyaan waxa lagu leeyahay qaar badan taasi ma sameeyaan dhammaan xubnaha ku jira isbahaysiga neto ayaa ku heshiiyey in ay ku bixiyaan difaaca ururka boqolkiiba laba kharashka ka soo xarooda wax soo saarka dal walba ilaa laga gaarayo sannadka labada kun afar iyo labaatanka laakiin dalal yar oo qura ayaa fuliyey heshiiskaasi maraykanka ayaa ku bixiyay neto saddex boqolkiiba dakhliga waddanka halka jarmalka uu ku kharash gareeyo qoondada neto lacag dhan hal dhibic laba boqolkiiba marka laga eego dakhliga waddankaasi soo gala xogayaha guud ee gaashaanbuurta neto stoltenberg ayaa ballan qaaday in arrintan uu wax weyn ka bedeli doono waxaan ku heshiinay in isbahaysiga uu u baahan yahay in uu labalaabo dadaalada ballanqaadkeennii aan dhammaanteen samaynay ilaa iyo labada kun afar iyo labaatanka si aan wax badan u maalgelinno gaashaanbuurteenna waxay ku saabsanaan doontaa inaan wax badan ku kharash garayno difaaca waxay ku saabsan tahay inaan dirno awoodaheenna iyo in aan ka qayb qaadanno howlgallada neto dhinaca kalena intii uu aqalka cad ee magaaladan washington ka socday kulanka u dhexeeyey maraykanka iyo neto ayaa isna aqalka kremlinka ee looga taliyo ruushiya waxaa ka socday kulan u dhexeeyey xokayaha arrimaha dibadda maraykanka iyo dhiggiisa ruushiya sergey lafrof kadib kulan socday saacado ayay labada dhinac ku baaqeen arbacadii in baaritaan caalami ah lagu sameeyo weerarkii khasaaraha badnaa ee loo adeegsaday hubka kiimikada ee loo yaqaana serin gas ee ka dhacay suuriya weerarkaasi ayaa sababay in maraykanka uu duqeeyo saldhig militari oo ay dowladda suuriya ku leedahay bariga dalkaasi ruushiya ayaa arrintaasi aad uga carootay xokayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson oo sidoo kale goor dambe oo shalay ahayd la kulmay madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa wariyaasha u sheegay inuu madaxweyne putin uu u sheegay in xiriirka uu la leeyahay maraykanka uu hadda yahay mid aad u hooseeya xaaladda hadda ee xiriirka maraykanka iyo ruushka waa meel hoose is-aaminaadda labada wadan darajadeeda waa ay hooseysaa hogaamiyaha ruushka valadimir putin oo isna si gaar ah waraysi u siiyey tv-ga qaranka ee ruushka ayaa xaqiijiyey in xiriirka washington iyo moscow uu ka sii daray sanadkan ruushka ayaa taageerto dowladda uu madaxda ka yahay bashaar al asad ee suuriya halka maraykanka uu taageero kooxaha mucaaradka
aad buu umahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintaasi isugu kaayo soo duway halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington
subax wanaagsan dhegaystayaal markaana muqdisho dad ay abaaraha ka soo barakaciyeen deegaanada ay ku noolaan jireen ee ku jira xeryaha dadka barakacayaasha ee magaalada muqdisho ayaa xaalad aad u adag ku sugan hadda qaar ka mid ah dadkaasi waxaa caruurtoodii ay uga dhinteen xeryaha iyadoo dumarna la sheegay inay ku dhex dhaleen xeryahaasi waxaa booqatay xeryahaasi wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed warbixintan ayayna muqdisho ka soo dirtay
dad gaajaysan carruur nafaqo darro hayso iyo dad waayeello ah oo abaaruhu ka soo cararaya ayaa ku soo qulqulaya buushashka yaryar ee ku yaala xeradan oo kale dadka waxaa ku jira kuwa carruurtoodu jidka uga soo dhintay xaawo aadan waxaa dhabta u saaran wiil yar oo xanuunsan waxayna laba carruurah uga soo dhinteen jidka hadda wiilkan wuxuu qabaa cudurka jadeecada waxayna sheegtay in aysan waxba u heli karin buushkan kale waxaa fadhida faadumo nuur oo murugo ka muuqato faadumo waxay noo sheegtay inay iyada laba caruur ah ka dhintay mid jidka uga soo dhintay iyo mid xeradan gudaheeda ku dhintay malaaq buulle ibraahim cali waa siddeed iyo siddeetan jir adeer u ah faadumo nuurow
toban shan biilaan jiid ku soo jeeday inta fadhiisa inta kac inta fadhiisa inta kac leh saasaan ku imaanay malaaq buulle wuxuu halkan u soo lugaynayay muddo maalmo ah malaaq buulle markuu ka sheekaynayay gaajada oohin ayuu afka furtay xeradan iyo xeryaha kaleba waxaa maalin kasta soo gaaraya boqolaal qof noloshuna way adag tahay maryan ibraahim aadan waxay halkan soo gaadhay iyadoo sagaal biloodoo uur leh kuntun waarey ayay ka timid halkan ayayna ku dhashay wiilkan ay iminka haysato oo markii aan la kulmayn dhalnaa laba habeen
kastoo waa iska roon yahada cunugu waa in haasto noolal ma haasto caano la-aan cawadii inta rafaad haddii cawada roob imaada dhulka la jiifanaa haddii cawada roob imaada bas waaye dargool la-aanaa nahay wax cunto dhan ma haysano biyo la-aan hooyo kale ayaa buushkan dhex fadhida waxayna dhabta ay ku haysataa gabar yar oo sanad ii bar jirta oo magaceeda la yidhaahdo nuurta xaylo garaar hooyadu gabadhan tabarta daran waxay hadba siinaysaa budo yar oo fuuq celin ah marna waa ay ka qarinaysaa ilmahan yar oo tabaryarida haysata aan ooyi karin ayaa hadba hooyada ka raadinaysa inay siiso budada balse hooyada ayaa ka qarinaysa dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ayaa sheegay in xaalku kasii darayo haddii aan wax deg deg ah lala soo gaarin qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka soomaaliya ay halis ugu jiraan gaajo iyada oo xaaladda abaaruhuna ay ka sii darayaan saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
mahadsanid seynib dhinaca kalena iyada oo ay dhibaatadaasi weli jirto si joogto ahna caruurta iyo dadka ugu nugul iyagoo abaaruhu ay u geeriyoonayaan cudurada iyo nafaqadarada ka dhashay abaarta deegaanada soomaalida dhammaan ku dhufta ayaa haatan isbeddelka banaadir ee magaalada muqdisho waxa uu la circiiraya oo buuxdhaafshay caruur fara badan oo qaarkood gobolada dalka ka yimid kuwaasoo la jiifa xaalada nafaqadaro awgeed jacfar kukaay ayaa inoo haya
isbitaalka banaadir waa mid ka mida kuwa ugu waaweyn magaalada muqdisho waxaanu xilli ay sii kordhayaan dadka ay cudurrada kala duwani soo ritaan dadka ku dhaqan dalka uu si gaara xoogga u saaraa la tacaalidda xanuunnada haleela hooyada iyo dhallaanka muddooyinkan waxaa isbitalka la keenaya carruur aad u ildaran gaar ahaan kuwa ay da'doodu shanta sano ka yar tahay sariirihii iyo goobihii in la dhigo loogu talagalay oo ka yar tirada bukaanka ku soo jabayna waxa ay keentay inuu martigeliyo dad ka badan intii hore loogu qorsheeyey marka loo fiiriyo ayaamihii hore iyo hadda maalinba maalinta ka dambaysa cudurada iyo dadku waa soo badanayaan hadda qaybtan aan taaganahay maanta waxyaabaha ugu badan waxaa inay dadka jiifa ay ka bateen oo qaar qaybo kala geeyeen
isbitaalku lacag kama qaado bukaanka adeega caafimaad u soo raadsada waana arrinta keentay inuu jiha u noqdo dadka danyarta ah gaar ahaan kuwa ku nool xeryaha barakacayaasha ee ku yaalla gudaha iyo hareeraha caasimadda waxaa sidoo kale jira hooyooyin safar dheer u soo gala sidii ay ubadkooda adeeg caafimaad ugu heli lahaayeen waxaanay qaarkood isbitaalka soo gaaraan iyadoo xaalkoodu uu heer fara ka baxa joogo
afgoy gadaasheedan afgoy baadiideedan ka imaanay inugaana iga xanuunsaday shibanbiyood mahana shiban jiro caadiya iskaiga qabtay inta meelmeelahaas daawoliga dhiibaya aan kusoo degday baawuraan soo raacay meeshaan kusoo degday meesha baawur laga soo saaray intaa laga keenay inta maanta afar aan ku jiraa alxamdulilah maanta waa uuroon yahay
dhakhaatiirtu waxa ay sheegayaan in xaaladda uu hadda dalku marayo ay sababtay in sidan xaddhaafka ah ay u korodho tirada carruurta xanuunnadu ay soo ridanayaan abaarta ku dhufatay guud ahaan geeska afrika ayaa keentay in dalka ay ka dilaacaan cudurro kala duwan gaar ahaan kuwa carruurta asiiba ee u badan shubanka iyo nafaqadarrida horta waxa ugu badan oo loo jiifo waxaa weye nafaqa darro iyo shuban waa labada cudur oo ugu badan oo ay markay abaar imaada la arko labadooda ayaana ugu badan inta jirto waxaa laga yaabaa cudurrada kal dhan marka laysku daro iyo labadoodaas inay labadooda badan yihiin waxaa sii xoogaysanaya walaaca laga qabo inay sii korodho tirada dadka abaarta aawadeed ugu dhintaa afar dal oo ay soomaaliya ugu horrayso waxaana tiro koob dhowaantan la sameeyey uu tilmaamaya in carruur fara badan ay gaajo iyo xanuunnada abaarta ka dhasha si maalinla'a ugu geeriyoodaan Four out of six children malnourished.
lixdii carruur ahba afar ka mid ah ayaa nafaqadara haysaa tobankii carruur ahna laba ka mid ah ayaa maalin walba dhimanaya kuwaasina waa tusaalayaal muujinaya awoodla'aanta ka jirta wax ka qabashada dhibaatadan daran Devastating problem.
aad buu umahadsan yahay jacfar kukaay ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay
subax wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington dhowr iyo labaatan arday oo laga keenay iskoolada waxbarashada gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka si ay u booqdaan xarumaha dowladda iyo goobaha taariikhiga ah ee dalkan maraykanka ayaa waxaa ku jira sanadkan laba gabdhood oo soomaalida gobolka ohaayo ka mid ah gabdhahan ayaa dhigta dugsiga dhexe waxaana ay ku muteysteen fursaddan markii ay darajo fiican ay ka keeneen waxbarashadooda iskuulka mumtaas cali xirsi oo ka mid ah gabdhahaasi ayaa u warantay waryaheena sahre cabdi axmed
washington waxaa u imaanay inaan aragno meelaha oo maxaa maraykanka historygiisa inaan aragno meelaha ugu muhiimsan waa garta marka hadda ilaa hadda intee booqateen ilaa hadeertaan meelo badan ayaa tagnay saddex meel oo museum ayaa tagnay waxaa tagnay midka oo stateka waxaa tagnay hoose waxaa tagnay meesha oo qabuuraha oo la dhigo kaasi dhimatay badankood waxaa ku dugnaa madaxweynaha kennedy oo la dilay waxaan hoose waxaa ku dugnaana maxaadeen askarti oo aan magacayaashooda la aqoonin oo dadka dumileeda ay leeyihiin aan la aqoonin oo ku dugnaayeen waa garta marka ujeedada adinka ladiin keena halkan haddaa ardayda tihiin maxay tahay ujeedadana loo keena waxaa waaye inaan ka barano maxaadeen wadankan wa- maxaadeen intii uu soo maray iyo sidii uu usoo dhismay waa gartay marka adiga ardayda waxaad ka mid tahay wax ka barata gobolka ohio magaalada colombos Ah.
maxaad ku muteysatay in lagugu soo daro dhalinyarada ama ardayda la keenayo goobaha dowladda iyo xarumaha taariikhiga ee dalkan Ah, aniga galaaskayga waxaa ku dhex jirto boqol iyo konton ilmood waxaa laga soo doortay labaatan iyo wax ilmood ayaa laga soo doortay camal waxaa soo doortan waxay ahayd macalimiinta ayaga ayaa shir intaa samaysteen ay waxay dooranayeen ilmaha ugu fiican waxbarashadooda sida ayaga ayaa dooranaya ilmaha ugu fiican soo labaatanka iyo waxa ugu fiican ilmaha ayay marka soo wadeen waa garta adiga meeqa sana jirtaa hadda aniga hadeertaan waxaa sii galooyaa afar iyo toban sano marka maxaad rabtaa inaad noqoto aniga waxa aan rabo exactly hadeertaan ma hubo laakiinse waxaan ogahay in aan dhakhtarnimo aan ka baqo dhiig dhan aan ka baqo marka waxaa rabaa in aan galo business waa gartay marka bal waxaad iiga warantaa marka een, ardayda soomaalida ah ee adigoo kaleeto ah ee waxbarto ee joogo colombos ohio sidee ayay ee, waxbarashada ugu fiican yihiin gobolka ardayda maxay dhaheen waxbarasho ahaan waxaa dhihi karaa laba nooc waaye waxaa jiro ardayga oo aan waxba ka gelin oo aan shaqaynaynin oo aan ogayn ma beri maalin kale wa Mhm.
iyo waxaa jira ardayga oo og meesha uu ka imaaday oo og dhibaatada jirta adduunyada oo raba inuu asaga wax ka qabto asagoo asagana sii wado oo raba in asagana sii qabsado waa garta adiga marka sideed hami uu kugu jiraa inaad dadka iyo dalka aad ka timid aad wax u qabato aniga kale waa xasuustaa meeshaa ka imaaday inay shalay ahayd camal oo kale ayaa xasuustaa waxaa xasuustaa tubooyinkii qaxotiga biyaha laga cabi jiray waxaa xasuustaa kenya saa u joognay soomaaliya waxaa kasoo tegay anoo laba bil jiro ee laga keenay ilaa ah, sideed sano iyo waxa aan jirin waxaa ku noolaa kenya kadib tad ayaan halkaan imaaday marka dadkaas dhibaatada ku dhex jireen waa xasuustaa so haddii ani waxaa fikray haddii ani aan wax barto oo ani aan wax noqdo laga yaabo marka nixi aniyoo kale ahaa inaan waxaas kasoo badbaadin karo marka maxaad ku hanweynta inaad ee, dadkaas u qabato ama aad berri markaad wax noqoto aad isleedahay waxaasaad ku siyaadin kartaa in aan meesha maxaad inaan ku noqdo ayaa rabaa horta hore iskaygana caawino waa rabaa walaashayda waxay dartan galowsaa daktarnimo ayada waxay rabtaa in eh, daaweynka ay ka caawiso dadka soomaalida isbitaalo ma lahan ana waxaa rabaa intaa wax business noqdo wadankeena dhaqaalihiisa inaa caawiyo insha allah waa gartay waxaad booqateen eh, xarunta baarlamaanka ee dalkan ee capital hiilka een, arday fara badan ayaad aheedeen maxaad waayo aragnimo ka faa'iiday inaad capital hiil ka tagto aniga waxaa wixii igu darnaa waxay ahayd dadkan waxaa arkay sida eh, dadkooda sida uga fikiraan sida eh, u yaqaanaan histrigooda sida wax kasta oo yar sida wax uu muhiim u leeyahay wax kasta uu si ka leeyahay ana waxaa ka fikray haye meeshaan hadirtan waa jeclahay inaan joogo laakiin sii jeclaan lahaa meesha aa joogo inay soomaaliya leedahay oo dadka aa fiktiradooda arkayo inay ahaan lahayn madaxweyneyaal oo soomaali ah ina waxaas waxa ani aan ka fikiri karo oo dhihi karo dadkan waa dadkayga inay tahay riyadayda waxaa waaye soomaali naarka ayadoo dhisan oo waddo aan ciid ahayn oo laami ayna ku socdo ayadoo oo leh baarlamaan ayadoo leh madaxweyne fiican ayadoo dhisan horta hore oo meel oo dad ay degi karaan ay tahay oo lagu noolaan karo oo laga carareyn xabad
taasina waxay ahayd mumtaas cali xirsi oo ah gabar afar iyo toban sano jir soomaali ah waxaana ay ka mid ahayd dhowr iyo labaatan arday oo laga keenay iskoolada waxbarashada gobolka ohio oo magaaladan washington loo keenay inay booqdaan xarumaha dowladda iyo goobaha taariikhiga ah ee dalkan maraykanka waxay u waramaysay waryaheena sahra cabdi axmed
markana beledweyn kadib markii ay roobabka ka da-een dalka etoobiya sidoo kalena uu webiga biyo keenay ayaa dadka beeraleyda ah ee gobolka hiiraan waxa ay bilaabeen inay abuurtaan dalaga beerahooda waxaana wax soo saarka beeraha ee gobolka hiiraan oo labadii sane lasoo dhaafayba isagu aad u fiicnaa marka laga soo tago abaarta jirta haatan ay u muuqdaan dadka inay ka faa'iidaysan doonaan wax soo saarka beeraha wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warkan inoo haya roobabka ka da-ay dalka ethoobiya ayaa sababay inay sare u kacaan biyaha webiga shabeelle maadaama la helay biyo intii hore ka badan islamarkaana kana tayo fiican ayaa abuukar ashkir oo beeraleyda nawaaxiga beledweyne ka mid ah waxa uu tilmaamay in uu diyaariyey dhul lagu beero khudaarta yaryar halkan maanta waxaan ku diyaarinay dhulkan aad arkaysaan oo aan ugu diyaarinay inaan wax ka soo saarno wax soo saarka sida yaanyada basasha koostada barbarooniga bocorka oo hadda barbaarka aad u jeedaanoo ku jiro maadaama labadii sano hore wax rooba aysan di'in haddana oo webigii biyo keenay biyahaas oo keenana oo ah roob ka da'ay etoobiya waa calow insha allah taasaan rabnaa inaan ka faa'iidaysanno madar ilaahina waa sugaynaa insha allah waxaa soo dhow bisha rabadaan aan u diyaarino si mataqaanaa ummadda ay uga sii faa'iidaysato annagana aan uga faa'iidaysanno ayaan u diyaarinay iyadoo ay soo dhowdahay bishii ramadaan dadkuna ay inta badan isticmaalaan khudaarta midda xilligan la heli karana ay tahay mid tiro iyo tayaba aan ahayn sidii hore looga bartay ayuu cadaawad jimcaale oo ka mid ah ragga khudaarta ku iibiya suuqa magaalada baledweyne waxa uu tilmaamay inay rajo weyn ka qabaan ka hor bisha ramadaan in la helo khudaar ku filan gobollada dhexe timid wax ka dha roob ka dhaca xagga etoobiya ayuu ka dhacay roobku xareedii baa timid biyihii way socdaan hadda hadda ka bacdi waa uu soo wanaagsanaanayaa moosku kanina wuxuu ka baxaa gobolka waa gobolkan hiiraankani ma ahan ka laga keenaya shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe midna waa kii gobolkan waa uu yaraaday kii laga keenaya shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe nooga imaan jiray waa uu yaraaday imaan waa wuu qallalay webiga yaa guray marka hadda ka bacdi rajo aad u wanaagsan baanu qabnaa haddii ilaahay uu roob keeno waayo walow uunan dhulka soomaalida hadda wax roobay aanay ka di'in wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle injineer cali cabdulle isgoowe ayaa waxa uu v o a u sheegay in rajada wax soo saarka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay ka wanaagsan tahay sidii ay ahayd labadii sano ee lasoo dhaafay haddana insha allah waxaan rajo ka qabnaa iyadoo alxamdulilah taasna nicmadu rabbi ay tahay webigii inuu biyo noo keenay oo biyo fiican oo wila taya leh oo biyahan oo weliba wakhtigaan oo socdo oo aana ka dhahno dargaan ayuu wadaa dargaantaasna waxay tahay waxyaabaha oo dhulka nafaqeeya waa ciid cusubo ayuu wadaa ka yimid maarata dhulkii etoobiya insha allah waxaan rajaynaynaa in laga soo kabto dhibaatadii sanadooyinkii lasoo dhaafi dhacday iyo waxyarla'aantii ama tayala'aantii oo beeraha naftooda ay wax dhalaynin insha allah waxaan rajaynayna inaan ka soo kabano abaarta ka jirta soomaaliya ayaa waxa ay saameysay wax soo saarka gobollada hodanka ku ah dhinaca beeraha xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
waa tahay xuseenow adna aad baad u mahadsan tahay waxaa naga xusuusino warbixintaasi xuseen tii kaloo kasoo horreysay ee iyadana banaadir hosbitaal oo dad fara badan oo nafaqadarro ay haysato iyo tii kaloo kasoo horreyso iyaduna ka hadlaysay dadka barakacyaasha ee muqdisho soo gaaraya dhammaanba ayagoo muuqaala in laga heli karo website-keena v o a somaly com bal markana qodobadii ciyaaraha kuwoodii ugu waaweynaa nuur ayaa la socda nuuro
mahadsanid zahra xalay waxaa dhacay kulamo xiise leh oo ka tirsan koobka horyaalada yurub kooxda real madrid ayaa guul muhiim ah ka gaartay zahra kooxda bayer munic ciyaartaas waxay ka dhacday jarmalka waxaana laba gool iyo gool ku badisay kooxda real madrid laba ka mid ah christiano ronaldo ayaa dhaliyey waxaana goolashaasi ay ka dhigan tahay inuu hadda boqol gool ka dhaliyay tartanka yurub waana ninka ugu gool dhaliska badan ciyaar kale ayaa dhex martay brusia dortmund oo ah koox jarmal ah iyo kooxda monaco ee faransiiska waxaana saddex gool iyo laba gool ku badisay monaco ciyaartan waxaa xusid mudan in salaasadii la baajiyey sahra kadib markii uu qarax ka dhacay maaragtay meel u dhow garoonka kooxda brusia dodman ugu dambeyntiina kooxda atletic madrid ayaa hal gool iyo eber uga badisay kooxda leicester ee dalkaasi ingiriiska toddobaadka dambe ayaa lugta labaad ama is-arga labaad ee dhammaan kooxahan ay dhici doonaan waa tahay markana ciyaarihii warbixinada iyo wararkaasi aan ka nasanay cod ka baxsan sidii cali wenkey
iska daansho daansho dhulkaago idishaya walaal haygudigan macnaha waabad idisho dhibaato waad ii geysatee haddana nabarka ha igu sii liliijinin dhibka iyo xanuunka heestaasna waxaa ku luqeeya sidii calwiike dhegaystayaal waxaana ay gabagabo u ahayd idaacaddeenii saaka waxaa soo jeedinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo